bulshada ka noolo magaalada gaarisa iyo deegaanada hoos gooya u yar lanqobaday baaritaana iyo daawo caafimaad oo bilaashe walibana olologun caafimaadka wacyigelinta isdareertay muddo maalimee siyo bulshada ankooyaan isbitaalka baaratiinada lanqobaday bulshada iyo weliba niskajarana hindho sokorta dhiikarka cudurada bilaanta iyo baaratiinada owlaada iyo xaano kale oo fara badan dadka ku faa'iidaysaday iyo badansho weliba hayano hanubaaha shalduwan gabeen kaasaytii oo laku fuliyay isbitaalka weyn ee gaarisa hanu ku mida dadkii lansuubay ololo daaweynta caafimaadka iyo weyba ku hadalena dareensho iyo weliba walyaabo lanqobdi iyo oo naagmahad nageen dhammaan intii ku dambeynta daaweynta un lansuubay magacaygo saddexaan waa basuur shaafi gaas maanta waxaan ka soo qaybgalay isbitaalka weyn oo dawooyin lagu qaybinayo oo dhammaan baaritaano guud iyo kuwo gaaraba la samaynayo baaritaanada dee dadkao dhan baa loo sameeyey dhammaan hadda dadkan hadda inta ninka badan baa baxday marka aad baan ugu mahad celinayaa bahda safaricom oo kastamkeeda aan ka midnahay iyo macaamiisheeda aad bay u mahadsan yihiin dhammaan ani hadda laba qof baan keenay baaritaan waa loo sameeyey dawooyin friya waa la siiyey maasha allah aniga magaceyga waa sofia geeda cosmaan c f gs community health maanta meeshanaana loogu yeeray waxaana loogu yeeray inaan dadka wacyigelinno waana soo wacyigelinay shan beri aan xaafadooyinka soconnay xaflad aad u wanaagsan oo aad u ballaaranaa la sameeyey nin walbaa imaaday daawooyin walbaa la helay dhinaca indhaha dhinaca kiliyaha bareesharka wax walbo maasha allah mudahanaadaheena kowntiga nadiif jaamaca imaaday oon xafladda furay waan ku mahadinaynaa insha allah ilaahay baa nala garabgalay haddana wakhtigii gabagabadaan taagannahay so maasha allah si xaragale ku dhacde magacayga waa caday maxamed xuseen waanoo kale aad baa ugu mahad celinaynaa dadweynaha gaarisa kudi wixii jiranaa wixii lacaghaasano daawada iibsan karin dhammaan heleen wallaahi bilaahi talaan shukran baan leenahay safaricom madaxeeda allah raajiyo waxaa la dhahaa saal cabdi cabdille maxaan ka imaade bulo madiina maxaan yahay community health workers aad iyo aad baan ugu farxilinayaa oo ugu mahad celinayaa safaricom mashruucay u qabate dadweynaha reer gaaris waayo dad badan baa aad aad uga faa'iidayste oo awoodi karin inay aadaan istabaallaha weyn ee ku arkaan dhakhtariinta lacag waayo daawo frii baa la hele maxaa la hele daawo frii ah oo dadka lagula siinaayo dadka qofqodaal waxay tahay cuduradooda oo kii kale oo istibaalka dhakhtarka markay arkaan dhakhtarka saddex kun buu dhihi kii kale oo masaakiime ah oo awoodi karin inay istibaalla aadaan weyn oo ay xanuunkooda qarsaayaan